masjidka hilaale magaalada boosaaso ayaa lagu soo gabagabeeyey laba kutaab oo diini ah kuwaasoo ka socday muddo aada u dheer waxaana ka qayb galay culimo udiinka magaalada waalidiin ardayda kutaabka loo soo xiray iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sheekh cabdinuur sheekh maxamed imaamka masjidka hilaal ee magaalada boosaaso ayaa ka waramaya muddadii ay socdeen kutaabadan fannigan xadiiskuna wuxuu bilowday labadakunyosideedii waa muddo ku siman toddobiyo toban sano ayuu socday fannigan xadiisku waxaa kaloo isaguna ku xigay oo silsiladda masaajidka ka socotay ka mid ahaa fanniga fiqiga oo isagana laga bilaabay masaajidka labada kun iyo sagaalkii isagana laga bilaabay intaas muddada intaa la eg marna in xagaabax loo baxo oo dadku kale xagaabaxaan mooyaane masaajidku duruus la'aan muuna noqonin ilaahay xifdiyo cumriga allah u dheereeya intaa waxaa dadaalayey oo duruustan waday oo xaalad kasta uu ku sugan yahay inoo waday duruustan waa sheekheenna qaaliga ah mujtahidkeenna weyn muftiga magaalada boosaaso iyo gobollada puntland oo dhan fadiilatu sheekh cabdixayi muuse macali xasan hal mar inaad aamin tidhahaan ilaahay cimriga ha u dheereeyo cimriga allah ha u dheereeyo wax kasta oo jannada uga horraysan sheekha allaha siiyo kitaabka xaashiyatulbujeerimi waa kitaab cajiiba oo kitaab adag weeyaan qaar ka mid culummadii kasoo qayb gashay xiritaanka kutaabadan ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda ay leeyihiin iyagoo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidiisa sheekheenna sheekh cabdixayi waxyaalaha uu kaga duwan yahay waxaa ka mida hadduu xanuunsan yahay xataa casharka inuusan baajin isagoo xanuunsan oo shiikhu xanuun dareemaya yuu kitaabka noo akhrin jiray oo casharada akhrin jiray
laakiin waxa weeye waa cindallah ninka diinta dadka baraayo waa qofka ugu wanaagsan weeye waana qofka ugu horreeya weeye waana qofka ummadda hoggaanka iyo horseedka waa weeye
waxaa baraha bulshada ka socda oo dhibaatada ah qabyaaladda qurunka iyo fitanta waxyaalaha wax kuu taray dagaal qabyaaladeedu ay dhallinyada ku baabeen oo ku dhimanayaan wax ay kuu tarayaan ma jiraan ilaahay sheekha carabkiisa iyo cilmigiisa iyo camalkiisaba mabruuq allaha nooga dhiga insha allahu tacaala cimrigiisana allaha nooga dheereeyo intii waxoogaa dugsiyada ka baxdayna waxay tageen jaamacadheenna cilmigan aad baranayso inaad u baratahay tii rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo liyuxya bihi lislaam qofka diinta inuu ku noolayo kutaabadan uu socday muddo lix iyo toban sana ayaa waxaa ka faa'iidaystay qaar ka mida bulshada magaalada boosaaso